Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Beeraha Dowladda Soomaaliya, Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, iyo mas'uuliyiin ka kala socda hay'adaha FAO iyo IFAD ayaa si wadajir ah magaalada Kismaayo uga daafuray mashruuca RLRB oo markaasi fulintiisa uu ka bilaabanayo deegaanada Jubbaland. Daafurka mashruuca ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradaha bahwadaagta la ah Wasaaradda Beeraha Jubbaland sida Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, iyo mas'uuliyiin ka kala socda hay'adaha IFAD iyo sidoo kale FAO. Ugu horreyn, Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Geele Maxamed Aadan, ayaa sharaxay muhiimadda kulanka.
waxay rabaan dadkanagu waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan dadkanaga yaambo iyo abuur ma rabaan Eh, dadkanaga waxay ogaadeen inaan baryo baahi looga baxayn waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ibad inaan ka faa'iidaysan doono shacabka loogu faa'iidayn doono een, oo aan rabo inaan hormarsado oon kaandar directorka ugu baaqo dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada kanaalada di- dib loo sameeyo ee, maxaa la yidhaahdaa in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan Asad Cabdirasaaq Maxamed, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalk Soomaaliya, ayaa dhankiisa kulanka ka hadlay.
aad ee mashruucan een, daraato waxaan joognay iyo tii ka horreysay baydhabo mashruucana laga daafuray maantana waa kismaayo daafurka mashruucan la yidhaahdo ah, rural livelihood resilient program Ah, ifad baa wadda waa ifad iyada idiin sharxi doonta international fund for agricultural development baa la dhahaa mashruucu wuxuu yahay cross cutting wasaaradaha eh, sida xanaanada iyo beeraha adduunka inta badan waa isku mid Ah, livestock and animal husbandry iyo crop laakiin innaga maadaama uu khayraadkeenu badan yahay uu kala duwan yahay eh, waqti badan kama qaadayo si prestation laydinku sameeyo shirku official waa idiin furan yahay